subax wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhowaada warka subaxee dalsan qodobada ugu waaweyn idinhayana waxaa ka mid a wasiirka arrimaha gudaha oo si adag u weeraray mucaaradkii ku shiray garoowe dowladda soomaaliya oo gacanta kusoo dhigtay raggii fududay weerarkii hotel s y l xubnihii ku shiray garoowe oo soo saaray war-saxaafadeed ka dhana villa soomaaliya ku dhowaad boqol qof oo duqeyn ka dhacday afkooyo dhibaato kasoo gaadhay oo deeqo kala duwan la gaadhsiiyey wax ka beddelka dastuurka soomaaliya oo gaadhay meel xaasxaasiya wararka dibadda ee subaxan dalsanidyaysana waxaa ugu waaweyn yukrain oo beenisay eedeymo culus oo u jeediyey ruushka
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale ismaqal haboon saaxiibayaal meel kastoo naga dhaganaysaan waa taariikhdu kukaastisanta afraatanka bisha saddexaad laba kun afar labaatan maalin axaad ah waxaa warka idin akhrinaya anigoo cabdiwahaab cirgujaan ku bilaabe wasiirka arrimaha gudaha ayaa si adag u weeraray mucaaradkii ku shiray garoowe shalay waxaa si weyn magaalada garoowe u shiray madaxweynihii sagaalaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo siciid cabdulaahi deni madaxweynihii ku-meelgaarka shariif sheekh axmed shirkaasi oo ka qabsoomay garoowe ayaa waxaa si weyn looga soo horjeestay wax kabeddelka dastuurka haddaba wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk soomaaliya oo xalay warfideenka kula hadlay magaalada muqdisho istamarkaasina madal ka hadlay ayaa waxa uu soo hadal qaaday arrinta wax kabeddelka dastuurka waxna uu sheegay wasiirka inaan cidna loo joojinaynin mucaaradka hadleyna ay yihiin kuwa iska daalaya wasiirka ayaana eedamihii ugu cuslaa u jeediyey mucaaradka
warqad soo saaray waa ka soo daba saar farmaajo maalin dhaweyta hadlay oo yidhi tuulaa loo laabanayaa sheekh shariif waa ka daba hadlay asna qabiil buu xasan sheekh ka shaqaynayaa u yidhi garow wuu aaday waa ka daba aaday dee waxaa sax maahan wax noo noo qalmana maaha nii noqday waxaan ka filaynana maaha dastuurkan haddii wax ka qaldameen waxay wax ka qaldameen saaxiibkan shariif markuu joogay anigu waa la ragga la shaqaynayaan ahaa in la saxo waa inuu inuusa hor istaagin waayo waxaan rabaa inaan kusoo gunaanado arrimaha dastuurka oo hadda sheekh yuusuf uu kusoo gunaanaday maamadii ay ka hadashay dad badanna ay ka hadleen dastuurkan waa kumeelgaar laba kun iyo labaiyo tobankii ayaa siddeed boqol iyo labaatan iyo shan qof oo magaaladan laga aruuriyey iskool bulisiya la yidhi ra'yigeena ku dhiibta ra'yigoodii lama tixgelin xitaa siddeedii boqol iyo labaatan iyo shantii xitaa la yidhi ra'yiga ka dhiibto ka dooda ra'yigoodii lama tixgelin waxaa ka mid ah waxyaalaha ku qornaa caasimadda in la yidhi waa laga wada hadli doonaa sida hadday ugu qoran tahay jawaari iyo odayaal waaweyn baa dib ka qoray laakiin caasimadda dadka soomaaliyeed waa laga wada hadli doonaa baa lagu soo qoray waxaan uga gollaya arrintaas dowladda waa joognay xilligaas saaxiibkan sheekh shariif ayaa madaxweynaha isagoo joogayna waxaas dhacayeen hadda oo loo jeestay in dastuurkii la dhammaystiro oo madaxweynaha joo madaxweyne xasan sheekh uu ajandayaasha waaweyn oo qaran ka dhigtay in saacaddan buuq la furo oo lagu eedeeyo xasan sheekh qabiil buu ka shaqaynayaa inta nin weyn soo istaago inuu yidhaahdo qabiil buu ka shaqaynayaa mid kaloo madaxweyne ahaan jiray asna yidhaahdo tuulaa loo laabanayaa arrintaasi wax noo cuntaba miya nooma cuntabi karaan waxaan ka filaynana maahan wax noo cuntabana maaha dastuurkan haddii wax ka qaldameen waxay wax ka qaldameen saaxiibkan shariif markuu joogay anigu waa la ragga la shaqaynayaan ahaa in la saxo waa inuu inuusa hor istaagin waayo asaga iyo farmaajoba saciidani baa waanwaan baa wanuu yidhi maalin dhexdaasa farmaaja warqad soo saaray waa ka soo daba saar farmaaja maalin dhaweyta hadlay oo yidhi tuulaa loo laabanayaa sheekh shariif waa ka daba hadlay asna qabiil buu xasan sheekh ka shaqaynayaa u yidhi garow wuu aaday waa ka daba aaday dee waxaa sax maahan wax noo noo qalmana maaha ninka odaya waxaan ka filaynana ma waxaan rabnaa dadkan muqdisho aamusnaantooda iyo sawirkooda ayaa wax badan lagu doodsiiyey ilaa caasimaddii shaki la geliyo ilaa mudnaanteedii la yidhaahdo dastuur wax ka beddelkiisaa lagu xiray maqaamka gobolka banaadir ilaa goormee la aamusnaan doonaa dadka kale way hadlayaana goorma ay dadkaani hadli doonaan goormaan madaxdeenna ceshanaynaa oo dhahaynaa warjoog waa lagaa saxan yahay dastuurkaani inuu isbeddel ku dhaco dhammaystirmo dastuur rasmiya dalku helo madaxweynaha su istaagay idinkuna ha ku hadasheen toban jeer ha hadasheen nin walba baarlamaanka markuu hor istaagay dastuurka wax ka beddelayaa u yidhi maxaa dastuurkaan dhex galay hadeertaan runtii ayaan darro weyn weeye dadkuna way bislaadeen wixii la dhihi jiray looma dhamma iyo gow iyo gish dhihi mayso qabuurahay badiyeen waxaa rabnaa dalka in laga horwareego lugaha loo fasaxo baarlamaanka soomaaliya oo xaq u lahaa oo cutubka shanaad qodobka boqol soddon iyo lix uu siinayo ee dastuurku xaq u siinayo ayaa gacanta ku haya miyaanan aaminsanayn baarlamaanka somalilan dad ka soo jeeda puntland galmudug hirshabeelle meel kasta dad ka soo jooga koonfur galbeed ilamaa iyo maaragtay meesha la yidhaha jubbaland gobolka banaadir waa la wada jooga waa lagu wada jiraa asagaa loo xil saarta hebel baa maqan inuu sheekh shariif yidhaahdo hebel baa maqan somalilan baa maqan qabiil meesha ku jiraa ma jiro qabiil walbaaba iyo bulsho walbaaba xildhibaanadeedii baa meesha ku jirta ma hirshabelle oo dhan baa ku wada jirta meesha kuma wada jirto ma galmudug baa ku jirta ma jubbaland baa ku jirta xildhibaanaha meesha ku wada hadlaya xildhibaanadii somalilanna waa ku jiraan meesha inuu yidhaahdo marka somalilan baa maqan runta arrintaasna arrin laga filaayay ma ahan waxba soo kordhin mayso diyaarada inta la raaco shir la tago mana hor istaagi doonto dastuurkan la dhammaystirayo kun diyaarado haddii la raaco kun sawir haddii la soo galo haddii meel kasta la tago
haddii aan intaas uga nimaadno wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya axmed macalin fiqi markana aynu jaleecno dowladda soomaaliya waxa ay shaaca ka rogtay inay soo qabatay raggii weeraray ismarkaasina xubno gaadhay ilaa lix iyo toban qof gacanta lagu soo dhigay kuwaasoo weeraray hotel s y l hay-adda nabadsugidda ee soddoonka qaranka niisa ayaana shaaca ka qaaday warkaas siduu ku warramaya wariyahayaga ilka case
dowladda soomaaliya ayaa ku guulaysatay in ay gacanta kusoo dhigto shabakadii ka dambeysay weerarkii lagu qaaday hotelka s y l ee magaalada muqdisho hay-adaha ammaanka ee dowladda soomaaliya ayaa gacanta ku haya galbaariseedka weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen hotelka s y l waxaana ay gacanta ku dhigeen lix iyo toban eedeysane oo ku lug lahaa weerarkaasi war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda soomaaliya ayaa lagu sheegay in hay-adaha sirdoonkai nabadsugidda qaranka ee nisa ay ku guulaysteen in ay soo qabto cabdinaasir daahir nuur oo ahaa shaqsigii suurtageliyey in magaalada muqdisho ay soo galaan gawaarida qaraxyada ah lagu geystay sidoo kale dadka la qabtay waxaa ka mid ahaa ilaa iyo afar eedeysane oo ku diiwaangashan milkiyadda labada gaare ee al-shabaab u adeegsatay weerarka hotelka s y l waxaa sidoo kale war-saxaafadeedka lagu sheegay in baaris ay ku socoto shan xubnood oo ka tirsan ciidanka ammaanka ee dowladda federaalk soomaaliya kuwa uu ka shaqaynayay baraha baarista ee al-shabaab ay kasoo gudbeen waxaa sidoo kale qoraalka ka soo baxay dowladda soomaaliya lagu sheegay in shacabka soomaaliyeed lala wadaagi doono caddeymo dhammaystiran kuwa oo muujinaya shabakadii ka tirsaneed al-shabaab iyo gungaarka hay-adaha baarista ay ka sameeyeen ugu dambeyntii qoraalka ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu sheegay in dhammaan xubnihii ka tirsanaa al-shabaab ee shabakadda ahaa ee la qabtay iyo weliba eedeysanayaasha kale ee loo haysto kiiskan loo gudbin doono maxkamadda shaqada ku leh waxaana ay hortegi doonaan cadaaladda ayaa lagu soo gebagabeeyey warka qoraalka ee ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya cabdifatax muun warbaahinta dalsan muqdisho
markana waxaynu milicsanaynaa xubnihii ku shiray galowey waxay soo saareen warar saxaafadeed si weyn ayayna u weerareen villa soomaaliya iyagoo oo sheegay in wax kabedelka dastuurka tahriin baatila ilaa iyo inta ay imanayaan maamulada kale ee ka maqan waxaa faahfaahiyey xildhibaan macalimuw oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya war-saxaafadeedkaasi oo ay soo saartay madasha ku jirtay ama xubnaha ku jiray magaalada garowe
bismi illaahi raxmaani raxiim war murtiyeed wada jir ah oo madaxweynayaashii hore ee dalka ay ka soo saareen kulamo wada tashi ay ku yeesheen magaalada garowe ee xarunta dowlad goboleedka puntland madaxweynayaashii hore ee dalka mudane sheekh shariif sheekh axmed iyo mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka ambaqaadaya doorka kaga aadan xoojinta midnimada iyo wadajirka dowladnimada soomaaliyeed ayaa kulamo wada tashi ah kula qaatay magaalada garowe madaxweynaha puntland mudane saciid cabdulaahi dani muddadii u dhexaysay kow iyo labaatankii maarso iyo saddex iyo labaatankii maarso labada kun afar iyo labaatanka labada madaxweyne oo ka walaacsan saameynta khilaafka arrimaha dastuuriga xaaladda amni ee dalka khasaaraha ka dhashay weeraradii oo cadowga uu ku beegsanayo ciidamada ciidamadeenna iyo duruufaha halista ku ah jiritaanka iyo midnimada qaranka soomaaliyeed ayaa waxa ay soo saareen qodobada tan kow madaxdu waxa ay bogaadinayaan dadaalada nafhurnimada ah ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ku wajahayaan argagixisada al-shabaab iyaga oo shacabka iyo qaranka soomaaliyeed uga tacsiyadeeyey dhammaan haliyadii ku shahiiday difaaca dalka labo madaxweyneyaashu waxa ay adkeeyeen dadaaladii muddada soo socday ee lagu bixiyey dib u dhiska ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxayna dowladda federaalka ugu baaqeen in ay dib ugu laabato dhabbaha dhismaha ciidanka iyo dib u xoreynta iyadoo loo dhammaystirayo ciidamada agabka qorshaha iyo saanadda ay u baahan yihiin si ay u xoreeyaan dalka saddex madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxa ay la wadaageen madaxweynaha puntland natiijada iyo caqabadaha waanwaantii ay ku jireen ee ku salaysnayd khilaafkii dowladda federaalka iyo puntland ee arrimaha dastuurka la xidhiira afar labada madaxweyne waxa ay ka xun yihiin in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu ka cagajiiday ballantii ku salaysneed isu soo dhoweyntii labada dhinac taas oo markii hore erge ahaan uu uga codsaday in ay u tagaan garowe kana soo shaqeeyaan xalinta khilaafka u dhexeeya puntland iyo dowladda federaalka shan labada madaxweyne waxa ay sii wadi doonaan dadaaladooda ku aadan soo dhoweynta wadajirka iyo midnimada shacabka soomaaliyeed waxayna soo jeedinayaan qabsoomidda shir wada tashi oo ku aadan xaaladda adag iyo duruufaha khatarta ah ee ku xiran midnimada iyo qarannimada dalka lix madaxdu waxay isku afgarteen in la sameeyo guddi qabanqaabo shirweyne wada tashi oo ka shaqeeya farsamada iyo qabsoomidda shirka toddobo labada madaxweyne waxa ay ku celiyeen mowqifka adag ee ay ka taagan yihiin qorshaha aan sharciga ahayn ee lagu bedelayo dastuurka dalka kaas oo halis gelinaya dadnimada iyo midnimada dadka soomaaliyeed intaas haddaynu kaga soo tagno xubnahaasi ku shiray garoowe oo soo saaray war-saxaafadeed aad u adag kuwaasoo sida u weerara villa soomaaliya ugu dambeyntiina wararka dibadda haddeen aadna ukrain waxaa iska fogeysay eedamo culus oo loo jeediyey islamarkaasina uu jeediyey ruushka ruushka ayaa weerarkii habeen hore lagu qaaday xurunta tiyaatarka ee mooska ku taalay oo dad badan ku sugnaayeen ku eedeeyay inay ukrain ka dambeyso laakiinse ukrain si weyn iyo kiyefba way iska fogeeyeen waxaana weerarkaasi sheegatay kooxda isis islamarkaasina ah koox caalami oo dagaalanta isis ayaana weerarkaasi sheegatay shan nin oo hubeysan ayaana gudaha u galay meeshaasi ama tiyaatarkaasi oo ka socday bandhig faneed guud ahaanba saaxiibayaal warkii subaxoodii akhriyaya anigu cabdiwahaab cirguja waanaga intaas dhanka farsamada waa axmed jaaja mar kale intaynu kulmayno nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talal hel